asalaamu calaykum waraxmatulla barakaatuhu wacna wanaagsan daawadayaal meel kastoo ad iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa mentally energy waa maxay mentally energy mentally energy waxaa la dhaahdaa tamarta maskaxda tamarta hee maskaxda af soomaali kale kolley uma hayo aniga tamarta maskaxda waxaa la dhaahdaa haddaa aragtay tusaale yar tusaale yar adaan idin siiyo mararka qaar waxaad arkaysaa inaad daalan tahay oo aad tahay qof si u daalan maskaxda ka daalan culeys dareemayo xitaa haddii uu seexdo ama xooga yara hurdo qaato ama wixii subaxii weli isoo daalan uu toosiyo daalkaasi oo sababi kara shaqooyinkii ku yaalo dhan inaad qaban waysa maanta waad soo toostay subaxii qorshe ayaa ku yaalay plaankaada ama qorshahaada maalintii wuu kuu qoran yahay sida isugu xigeen inaad u qabato ayaad doonaysaa laakiin far ma dhaqaajin kartid mana dareemaysid xanuun ku haysto ee aan meel ku xanuunayso ma dareemaysid laakiin waxaad dareemaysaa in aadan farba dhaqaajin karin culeys badan aad dareemaysid inaad iska jiifta aad rabtid waxba aad qaban karin active aadan ahayn waxaa markaa la yidhaahdaa mentally enerjigaada ayaa daciif ah ama maqan ama lagaa haystaa so mentally energy loose ayaa la yidhahda waxyaalaha markaa haddii aada isku aragtid calaamadahaasi inaad daalan tahay inaad far dhaqaajin karin in qorshihii ku yaala ee aada ogtahay howlihii aad qaban lahayd maanta ay ku yaalaan laakiin haddana aadan kici karin aadan qaban karin aadan ku dhaqaaqi karin waqtigin uu socdo waa dadkeena ka faa'iidaysta waa dadka jadwal raaca ah badanaa marka way dhacdaa haddii aad isku aragtid marka calaamadahaasi ugow waxaa ku haysto mentally enerjiga lagaa haystaa tamartii maskaxda ayaa lagaa haystaa oo maskaxdaada calashaan si active inay u shaqayso ayaa ku culus waxbaa dhibayo maxaa markaa aan sameyn karaa maxaa tala ah ama maxaa arinkaasi markay noqoto looga gudbi karaa marka aad isku aragtid mentally enerjigaada inuu hoos u dhacaayo mental energy lusinka isku aragti oo kaa dhumaya isku aragtid waxyaalaha ugu horeysa daawada u ah ama aad kaga hortegi kartid ama aad kaga gudbi kartid waxa weeyaan inaad ficil samaysid ficilkaasoo ah wixii aad rabtid inaad qabato makuu hagaagayaan sababtoo ah tusaalo kale haddii aad buug qoreysay ee maanta qorshahaada uu ahaa inaad qortid shan boqoloo erey ama kun erey laakiin kunkii erey iska dhaafay xitaa buuggii inaad kala furtid ama kombyuterka adaad ku qoraysa inaad kala furtid ayaa kugu adag sidee ugu dhaqaaqi kartaa marka kuma dhaqaaqi kartid waa inaad heshaa wax marka hore horta tamartaada ama enerjigaada soo celinaya waa inaad heshaa waxaa markaa jiro waxyaalo dadka way kala duwan yihiin marka qofba waxbaa kiciyo activenimadiisa qofba waxbaa kiciyo tamartiisa inay shaqayso waxyaalaha ugu horeeya ee aad ku dhaqaaqaysa haddaa aragti inaad dansan tahay dabka uu kaa dansan yahay tamartaada ay daciif tahay waxa ugu horeeya aad ku dhaqaaqaysid waxa weeyaan in aad weyseysatid inaad weyseysatid taasi maxaa maxaa keenayo weysadaas maxay ku imaanaysaa weysada marka aad weyseysanaysid wejigaada halaha hore ee faycekaada wejigaada waxaad marinaysaa biyaha wejigaasi biyaha la marinaya ama biyahaasi taabanaya dareemahaada maskaxda waa meesha qofka biniaadamka laga xakumo waa meesha laga wada qofka biniaadamka dareemihiisoo dhan maskaxda weyaan unugyadaasi maskaxda ku jiro ee noo shaqeynaya ilaah subxana watacaala una siiy ee fiilooyinka ah ee lagu qayaasay labaiy toban milyan ilaa koobiyo toban milyan oo unug waxay ku xiran yihiin halkaa kore ee maskaxda meesha u taqaanaan caruurta ilmaha markuu yaryahay ee uu dhalanayo ee aad moodid inuu tartiib uu ka jilicsan yahay ee jilaaca uu ka yahay ama dhaqdhaqaaqdo ee boodboodo marka ilmaha yaryahay maskaxdeena marka halkaasi ku jirta biyahaasi marka wejiga la mariyay waxay la xiriiraan neerfayaashaasoo dhan ayay taabanayaan waxay soo kicinayaan markaa dareenkii dansanaa ee mentaliga ahaa ee dansanaa ee ku dhibaya inaad kacadidba ay ku dhibaysa ayaa firfircooni la imaanay tamarta ayaa soo noqonaysa markaa welibana biyaha aad ku weyseysanaysa waa inay noqdaan biyo qabow xitaa haddii baraf uu da-ayo ee qabow uu jiro waay biyaha qabow dhaxantaasi yaro qabow waxay kaa kicinaysaa hurdada ama waxay kaa kicinaysaa waxay ahay dareenkii dansanaa ee tabartii dansaneed ayay kicinaysaa sida darteed xataa islaami kale diini ahaan marka laga hadlaayo xikmadda ilaahay usoo dejiya waxay ka mid tahay weysada in la weysaysto in la weyse qaato xitaa hadday biyaha qabow yihiin inaad weyse qaadatid inay kicinayso maxay active ahaashahaada firfircoonidaada tamartaada inay kicinayso so hadda kadib haddii aad isku aragta inaad dhaqaaqi la-da saaka ama maanta aad waxba qaban la-dahay toos waxaad u tagtaa tuubada biyaha ama haddii biyo aad haysatid weysiiso oo wejigaada biyaha qabow ku celceli dhowr mar ku celceli markaa waxaad dareemaysaa inaad active noqotid haddii biyaha ay ku anfici waayaan dadka qaar waxaa laga yaabaa dadka dareemaha ama habka wax loo dareemo way kala duduwan yihiin waxaa laga yaaba inay biyaha ku anfici waayaan haddii biyaha ay ku anfici waayaan waxaad ku dhaqaaqdaa eed samaysaa exercise yar ama jimicsi jimicsigaasi oo noqonayo waxyar inaad garbaha dhistid ama lugaha inaad dhistid ama inaad yaro carirtid oo yaro oratid haddii mashiinta oradka aad haysatid mashiinta oradka aad tagtid ee aad oratid dhaqdhaqaaqaasi marka jimicsiga isagana muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa unugyadii jirka ee xayirnaa ee diidaya inay dhaqaaqaan ayaa waxaa soo gelayo dhiig oo wadnaha ka yimaado oo kuleel ah oo fresh ah dhaqdhaqaaqaasi marka waxaa imaanayso maskaxdii qeybta tamartii inay active noqoto oo dhiigga wadnaha iyo maskaxda ay wada shaqeeyaan ay isku xirmaan markaana aada bilowdid inaad wixii xiise ay kuu noqdaan ee hore aad usii wadid shaqadii aad qabatid haddii buugga aad qorayso buugga aad qortid haddii howl kale aadayso howsha aad qabatid ayaa kuu fudaanaysa so waa qodobka labaad isku day inaad exercise yar ama jimicsi ama orod aad samaysid sidoo kale waxaa iyadana cilmiga sayniska ama saynis yahanada ay leeyihiin waxaa qofka kicin karaa inuu qaato naab naabka marka waxa taa ay noqon kartaa haddii aad daalan tahay tusaalo kale waxa firfircoonida kaa qaada waa daal ama shaqo badan aad qabatay ama waqti badan ayaa waxaad ku dhex jirta buuq ama bulsho aad ku dhex jirtay marka markaad soo fariistay wixii inaad qabata aad damacday waad active waad noqon kari weysa marka taa haddii naab yar aad qaadatid oo ah shan iyo toban daqiiqo kale aad indhaha isku qabatid ama aad gamacdid tusaalo kale waxaa la idhaahdaa furo ayaa gacanta lagu qabsadaa markaa joodariga kuu dhow meeshaad seexanaysa fadhiga hadday taa la seexdaa sidaa ayaa furihii loo lalmiyaa marka aad indhahaada isgalaan ee hurdadii waqtiga aad hurdi laheed la gaaro maxaa yeele unconscious ayaad noqonaysaa qofka markuu hurdaaya waa unconscious dareemihii ayaa maxay ahday sii daynaya howlihii ay haayeen marka furihii wuu dhacaya furihii markuu kaa dhacma shayga gacantaad ku haysa uu dhaco waad soo kacaysa naabkaasaasaad ku qaadatay haddii aadad sidaa sameyn karin shan iyo toban daqiiq camal telefoonkaadaad ku xiranaysaa kadibna fresh ayaad noqonaysaa oo waad soo kacaysaa markaas indhaha aad soo kala qaadid active ayaad kusoo noqonaysaa way shaqeynayaan maxay mentaliga aad toos ayuu shaqeynaya dadka qaar waxaa u fiican inay wax akhriyaan markaad aragtid wax qorid inay kuga adagtahay howlaha kale aad qabanaysa inay kuga adag tahay buug soo qaado ha fariisanin adigoo taagan buugga aqri buuggaas ha noqda waxyaalaha aad jeceshahay inaad akhrisid hoobkaada ah tusaalo kale buugyada buugta aniga aan akriyo waxaa kamid ah marka aan dareemo haddii aan rabo inaan aan akriyo badana buugtayda ani waxaan ku qaataa digitaalka ah telefoonka ayay iigu jiraan marka marka culeyska ama cajiskaa dareemo waxaan sameeyaa buugagta emotionka oo kale ka sheekeynayo mentally illnesska oo kale buugagta la dhaho ama emotionka nooca doonaan ha noqdaan ama motivationka ah ayaan soo qaataa telefoonka kadibna buugga ayaan furtaa ilaa labo ilaa saddex beej ayaan akriyaa so akriskaas markaan akriyo maskaxdeeda refresh ayaa sameynaysaa waxii hore iyo cajiskii iyo tamardarada dhan way tegaysaa so marka waxaan dareemayaa inaan aan dhaqaajin karo wax badan qaban karo so haddii marka adiga aad tijaabin kartid akhriskao kale aad ayuu ku anfacayaa waxaa sidoo kale ku caawin karo inaad laba rakcadood dukatid laba rakcadood inaad dukatid haddii kaba soo qaada weysaa qabta weysadaada waad ooranaysa uma baahan hadda inaad biyo isku soo shibtid ama aad wejiga biyo ku shibtid ama aad weysaysatid laakiin weyse ayaad qabtid laba rakaca oo sunno ayaad u fariisanaysaa marka aad salaada gashid markasta ee salaada aad gashid waxaa soo xaadir noqonayo dhammaan dareemahaada xaadir ayay soo noqonaya attentionkaadii ayaa imaanaya waxaad usoo diyaargaroobaysaa inaad ilaahi subxana wa tacala soo hor istaagtid ee aada akhrisid aayad ama suuradda aad ku dukanayso maqalkaasi marka dhagahaada ay maqlayaan suuradda aad akhrinaysid tamartaadi ayaa soo noqonayso amaba aad kacday waad rakuucday waad sujuuday qur-aankaad akhrisay waad sujuuday waad rakuucday waad soo kacday jirkaada dhaqaaqu bilaabaya soo labada rakaco sunnada markaad dukatid ee aada waxyaryara ducaysatid waxaad kusoo noqonaysaa qadkii tamartaada way soo noqonaysaa active ayaad noqonaysaa so mar kasta oo mentally maxay ahayde enerjigaada uu hooseeyo waxyaalo badan ayaad kusoo celin kartaa oo dhadhaqaaqaada maanta laga bilaabo adiga sameyso caadooyin waxaase aad ku bedeli kartid si aad active u noqotid waayo haddii marka aad aragtid inaad active aheen waxa aad qaban karin aad iska daysid oo cajiska aad sii wadatid oo maanta aad daysid oo beri aad daysid maalinta barkada waxaad noqonaysaa qof oo cajislow ah waxaad noqonaysaa qof howlihiisaba dib ay u dhaceen dib u dhigasha badan waxba aan qaban karin qorshaha uu samaysta aan fulin karin waxaa dhacaysa marka maalin kasto qorshe inaad samaysatid markaad maqashid dadka kale inay ka sheekeynaan qorshaha la samaystaa deen hididiila ay ku gasho haddana meesha aad uga tagtid laakiin marka aad aragtid in enerjigaada uu dansan yahay tamartaada ay dansan tahay mar walba tamartaada soo kici adiga inaa shidid ayaa lagaa rabaa hadba markaa taatikadii kuu shaqeyso ayaad isticmaalaysaa isku day maalin kasta taatika cusub inaad baratid waxyaalahan laguu sheegaya keli waa wax dad ay tijaabiyeen waa wax maxay ahayde statiska lagu sameeyey ama cilmi baaris lagu sameeye la tijaabiyey laakiin adigana waxbaa kuu fiican ee ku dhaqaajin karo dareenkaada dhaqaajin karo tamartaada soo celin karo active inaad noqotidoo wixii aad samaysid kugu xambaari karo soo marka maalin kasta waxaa samaysataa caadooyin adiga kuu gooni ah ee marka ay tamardaradaasi ku hayso ee cajiskaasi baraha faraha badan aad dareemaysa ama aad dareemaysa inaad maqan tahay si ood aad maqantaha aad dareemaysid wax ku celin karo wax active kaa dhigi karo wax dhiigaada ku leen karo dhaqdhaqaajin karo sidaadee wadada kuugu soo ridi karo howshaad u qabatid ayaa lagaa rabaa inaad ka adkaatid cajiska inaad ka adkaatid culaasyada aad dareemaysid inaad ka adkaatid densanaanta maskaxiyan aad densan tahay inaad ka adkaatid waa wax lisbara waa wax la barto caado lisbara waa soo marka caadooyinkaasi isbar oo tijaabi adiga waayo adiga hadday daawanaayo horumar ayaad rabtaa isbedel ayaad rabtaa qorshe ayaa kuu yaala wax badan ayaa rabtaa inaad qabatay maalin kastana cajiskaas ayaa dib kuu dhigaay sidaa darteed adiga istijaabi maalin kasto la imow taatika cusub ee aad ku bedeli kartid tii hore hadday kuga adkaato waa inaad adiga noqotaa maxay inaad usu noqotaa adiga isdhiirigeliya waa inaad usu noqotaa istababare waa inaad usu noqotaa tababare usu noqo ee dhiirigeliya usu noqo okay waxaad arki doontaa haddii aad talooyinkaasi qaadatid oo sidaas aad ku same aad ku dhaqaaqdid in aad noqotid qof waxa uu bilaabo dhammaystiro inaad noqoto qof markuu mentale healthigiisa ama mentale enerjigiisa uu hooseeyo kiciyo qof marka uu meel kale ka fikirayo ama uu mahsan yahay isa soo celiyo oo xaadir noqdo oo diyaar noqdo ayaad noqonaysaa waxaa jira daraasaad badan oo la sameeyey daraasaad badan aada u fara badan oo sayniska ama cilmi sayniska biniaadamka lagu sameeyey dadka waxa ugu muhiimsan qofka markay noqoto caafimaadkiisa markay noqoto horumarka inuu wax badan sameeyo markay noqoto nolosha inuu qofka wax ka bedelo markay noqoto qofka inuu noqdo qof bulshada la dhaqmi karo qof isaga isgarto naftiisa garto waa inuu qofka enerjigiisa mental enerjigiisa maalintii o dhan inuu xaadir ka dhigaa emotionada ama dareemayaasha kusoo qulqulaya ama tootska ama fikradaha kusoo qulqulayo inuu xaadir ka ahaado ee uu muujiyo ahaanshihiisa iyo joogitaankiisa iyo isticmaaladiisa enerjiga tamarta maskaxda oo active ah soo maanta laga bilaabo waxyaalaha ugu badan ee dib u dhaca qofka u keeno waa inuu qofka mental active ahaanshadiisa ama tamartiisii maskaxiyan ama mental ay inta badan densan tahay uu uusan waxba ku qabsanayn jirka intiisa kalena uu saameyn ku yeeshto ee qofka uu curyaamo ha curyaamin ha is curyaaminin adiga ayay kugu xiran tahay aad baan kuu salaamaya daawada asalaamu calaykum